isauu shaqeeya wadaad sirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad sirbay laba gamcood wax ku qaban karaanewalaalayaal aan wada jirnoy walaalayaal aan wada jirnoy walaalayaal shicibiyahow wanaagsani wadnaahayagii rumaadow shicibiyahow wanaagsani wadnaahayagii rumaadow wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane walaalayaal
bismillaahi raxmaan raxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadigaha cadaado oo xilligan oo kale aad nooga barateen mar kale subax wanaagsan ayaa hawadayn ka leenahay waa maalinnimaha arbacaad taariikhda ay ku haastaysantaha labaatan iyo toddobada bisha labaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka qodobada barnaamijka falaqayntaasi haka ku maqli doontiin waxaa ka mid a xilliga baarlamaanka la horkeeni doono golaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed oo ansixi doona barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta la kulmaya amiirka dalka qatar maxay ka wada hadli doonaan barnaamijka falaqaynta wararka ayaad ku dhegaysan doontiin dhegaystayaal waxaad kaloo barnaamijka falaqaynta aad ku maqli doontiin maraykanka oo sheegay inay bilaabayaan inay kumanaan askari oo qaaradda afrika ay kala bixi doonaan sababta maxay tahay barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontiin maamulka jubbaland oo amare ku soo rogay musharaxiinta doorashada madaxtinimo jubbaland u tartamaysa faahfaahinta iyo waxay yidhahaan barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontiin amisom oo shaacisay tirada ay gaarayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya barnaamijka iyo qaybka iyo waxaad kaloo ku dhegaysan doontiin aqbaraadka caalamka ee barnaamijka madaxweynaha buhari oo mar kale ku guulaystay doorashada nigeriya iyo dowladda bakistan oo ku hanjabtay inay weerar weerari doonto hindiya qodobada iyo qodobo kale ayaad falaqaynta wararka ku dhegaysan doontiin xubintii kalabaan barnaamijka qaybihiisa dambe ayaad ku dhegaysan doontiin dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta
labiga carabsho inta hadda gees mara geeya xamaro labiga carabsho inta hadda gees mara cuntadana ituma ituma ituma wilsaqana ituma ituma ituma yaablayda ituma ituma ituma caawayska ituma ituma ituma shiribka halaytumo ituma ituma suurowga ituma ircallaha inta waco dhaqankeena gaarka hatuma ituma ituma Maria Berti Goroley El Arfiku Gestal Kakurto Miraha Ora Maria Berti Goroley El Arfiku Gestal Kakurto Miraha Ora Goburan kejawara Wabigoma ugari uhai Dabaya biya gala Goburan kejawara Wabigoma ugari uhai Dabaya biya gala
isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii falaqaynta oo faahfaahsan haddii aanu ku bilowno halka iyo maamulka koonfur galbeed maantoo arbaca ayaa la filayaa inuu madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen uu golaha wasiirada cusub ee hor keeno xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi kalfadhigii toddobaad ee golaha wakiilada maamulka koonfur galbeed ayaa furmay isniintii lasoo dhaafay waxaana gudo- guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdulqaadir shariif sheekh una maya uu xildhibaanada ku wargeliyay inuu maanta arbacaa la hor keeni doono golaha wasiirada cusub si loo ansixiyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa sheegay inuu golaha wasiirada ay noqon doonaan kuwa u adeega shacabka islamarkaana meel dhigi doona waxya waa shaqada loo idmaday wuxuuna ka codsaday inuu xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi inay ansixiyaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wararkaani ka helina ayaa waxay sheegayaan inuu ka socoto diyaargarowga ugu dambeeyay ee ku aadan fadhi- furitaanka kulanka baarlamaanka maamulka koonfur galbeed si loo horkeeno golaha wasiirada cusub ee maamulkaasi oo ansixi doonaan maantay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada qeybihii hore ayaad dhegaysanaysa
wadankiisa uu shaqeeya walaalayaal wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaan anisweeshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal anisweeshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaana ku guda jirnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta la filayaa inuu kulamo la qaato amiirka dalka qatar madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo booqasho rasmiga ugu- uga bilaabatay dalka qatar ayaa maanta la filayaa inuu kulamo gaargaara la yeesho amiirka dalka qatar sheekh binon bin sheekh tamin bin xamed al tani madaxweynaha oo casuumaad rasmiya ka helay amiirka dalka qatar ayaa labada mas-uul waxa ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada dal iyo sidai dowladda soomaaliya qatar isaga kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha amniga iyo horumarinta sidoo kale labada mas-uul ayaa mas-uuliyiinta safarka ku weliya madaxweynaha soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda mudane cabdiraxmaan ducaale beyle iyo wa- wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda marwo maryan aweys jaamac waxa ay kulamo goonigooniya la qaadanayaan doonaan madaxda ka tirsan dalka qatar barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaa noo aada weli dhegeysanaysa qodobo kaleo xiisole ayaa noo soo socda dhegeystiya
wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadada ayaanu weli ku guda jirnaa maamulka jubbaland ayaa amre kusoo rogay musharaxiinta u tartamaysa doorashada madaxtinimo ee maamulka jubbaland kadib kulan ay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose xarun kumeel gaaran oo maamulka jubbaland ay ku yeesheen golaha amniga dowlad goboleedka jubbaland waxa ay soo saareen amaro la farayo laamaha amniga iyo inay sugaan amniga sidoo kalena digniin loogu diray musharaxiinta madaxtinimo ee u tartamaysa maamulka jubbaland musharaxiinta ayaa looga digay inay abuurayaan olole qalqalgelin kara amniga balse amnigooda uu damaanad qaadayo maamul goboleedka jubbaland islamarkaana aysan samaysan karin ilaalo ayaga u gaara
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين آه، ورمرتيات waxaa caawa oo ay taariikhdu tahay lix iyo labaatanka februaayo labada kun sagaal iyo tobanka shir isugu yimid golaha amniga dowlad goboleedka jubbaland waxayna soo waxayna soo saareen qodobada hoos ku xusan lambar kow guddiga isagoo ka ambaqaadaya go-aankii hore ee madaxweynaha ee ahaa inay dhacayaan doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha kuna dhacayaan xilligooda sidaas daraaddeed guddigu wuxuu isla qaatay in si weyn loo adkeeyo arrimaha amniga doorashooyinka ka hor iyo xilliga doorashooyinka lambar laba guddigu wuxuu isku raacay in la adkeeyo amniga gudaha wuxuuna bogaadiyey howlgallada joogtada ah ee ay wadaan dowl- ee ay wadaan ay wadaan ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom ee ka dhanka ah argagixisada lambar saddex guddigu wuxuu isla gaaray in nidaamka ololaha doorashooyinka looga dambeeyo guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland haddaba waxaa cid kasta ka reeban khalqalgelinta amniga iyo olole sharci darro ah inta ka horeysa dhisidda iyo howlgalka guddiga door- guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland lambar afar guddigu wuxuu isla qaatay in amniga musharaxiinta ay damaanad qaadayso mas-uulna ka tahay dowlad goboleedka jubbaland islamarkaana aan la ogolaan doonin ilaalo gaar ah fiiro gaar ah musharaxiinta ka imaanayo meel ka baxsan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waa in ay soo wargeliyaan dowlad goboleedka jubbaland si loo sugo amnigooda lambar shan guddigu wuxuu farayaa dhammaan qeybaha kala duwan ee ciidamada jubbaland inay gutaan waajibaadkooda islamarkaana guddigu wuxuu farayaa dhammaan ciidamada aan ahayn kuwa ku shaqada leh kuwa ku shaqada leh sugidda amniga gudaha magaalooyinka in ay ku ekaadaan xeryahooda wabilahi towfiiq
barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadada ayaad barama dhegaystayaal aada weli la socoteen
shicibiyahow wanaagsani walaalayaal waxyaayagii rumaadow walaalayaal shicibiyahow wanaagsani walaalayaal waxyaayagii rumaadow walaalayaal wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaad dhegaysanayseen amisom ayaa shaacisay tirada ay gaarayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya howlgalka midooda africa ee amisom ayaa sheegtay inay ciidamada dowladda soomaaliya ay waqti xaadirkan ay u diyaar yihiin la wareegitaanka guud ee amniga dalka koox ka socotay ee amisom oo si gaar ah u qiimaysay qiimeyn ugu samaysay ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegtay tirada guud ee ciidamada dowladda ay kor u dhaafayaan laba boqol oo kun oo askari kooxdan oo warbixin ay soo saareen ku wareejisay dowladda soomaaliya ayaa wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed abuukar islow waxa uu la wadaagay madaxa howlgalka amisom ee soomaaliya farisa mandhera qiimeyn ayaa lagu sameeyey maamul goboleedyada dalka ka jira sida jubbaland koonfur galbeed galmudug puntland intuu u dhexaysay bishii may iyo ilaa bishii janawari ee laba kun toban iyo sagaalkii laba kun toban iyo sagaalka sida ay xogtani u muujisay maamul goboleedyada sida ay xogtan muujisay maamul goboleedka galmudug ayaa leh dagaalamayaasha ugu badan ee ladag ee al-shabaab kasoo horjeeda iyagoona maamul kale maamulada kale sida jubbaland puntland koonfur galbeed iyo hiirshabelle ay soo raacaan warbixin kooban oo lixdan baga ayaa lagu sheegay in markii ugu laysku soo bar dhammaana la isku soo bandhigay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay noqon karaan kuwa hanan kara amniga dalkooda iyo laware iyo la wareetaanka sugidda amnigooda barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaa dhegaystayaal dhegaysanaysa wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirinoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirinoy walaalayaal shicibiyahow wanaagtani walaalayaal wadnahayagii rumaadow wada jirbay
waagaag dhegaystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaa noo la soo gaara xubintii kalaban ayaa soo socoto balse markaan dowladda bakistan ayaa sheegtay inay jawaaba u jawaabi doonto waqtiga iyo goobta ay ka iyadoo doorato kadib markii hindiya ay duqeymo dhanka cerka ay ku qaaday maleeshiyaad ku sugnaa gudaha waddanka bakistan hindiya ayaa sheegtay inay inay dishay tirada badan oo maleeshiyaad ah base hase yeeshee bakistan ayaa warkaasi ugu yeertay mid aan mas-uuliyad darro ku dheehan tahay xiisada u dhexeysa dalalka dariska ee hobka nucleerka haysta ayaa aada u kacday kadib markii weerar lagu qaaday ciidamada hindiya ee ku sugan kashmiir weerarka ayaa waxa uu sheegaya in ururka saldhigga u yahay waddanka bakistan laakiinse bakistan ay sheegtay in hindiya ay kusoo xadgudubtay qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarna dhegaystayaal damacood wax ku qaban karaane wada jirbay laba damacood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jir waagaag dhegaystayaal markaana kusoo dhawaada xibintii aadka u xiisaha badneed ee kalabaan
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan karaamadiyo sharaftiyo kalsoonida allahayow soomaalida ku soo celi
muslimkaana sii karaamo badan laakiin falalka dhacaya markaan fiirsho soomaalida bini'aadamka karaamada le kuma jiraan iyagaas ka qaaday karaamadii warya karaamo karaamiyan iyo kala dheermadaasan dad karaamo le waa waraagi gaalka ayika dhiis suubiye ilaahay basiinka dhaariyey aryaadhaha dad karaamada horta ma sameeyaan gabar masaakiin oo saqiira inay nyaqufsadaan oo fara xumeeyaan oo dilaan weliba jawaanku soo ridaana iyadoo jarjaran ay soo hordhigaan gurigi reerkeena gafkii kaa dhaacay gaalkacayo rageystay waa kaa guubaha gafkii kaa dhaacay gaalkacayo rageystay waa kaa guubaha horta cabdillow inta damiirta lahaa ka gubanaysa ummadna ilaahay ma dooriyo ilaa iyagu isdooriyaan waxaa kaloo la yidhi ilaahay ha ku doorsho dad baa mooda habaar ducana waa noqotaa marka kuwa falkaa geystay waa doorsan yihiin shayddaan baana doorshay lagana dawoobi maayo inta bulshadu u midoobayso falalka xuxun dadka samaynaya war horta waxaa la yidhi gabadha toddoba nin baa fara xumaystay marka waxaan la yaabanahay toddobada ninoo isku raacday gabadhaas yar aan af duubanno kadib aan fara xumayno kadib aan jirdilno kadib aan nafta ka goyno indhaha ka bixinno kadib inta jawaan ku ridno aan jarjarno gurigeeda hordhigno xasbuna allah wa nicma alwakiil warnimayo waxaa la yidhi dalka kenya xaafadda islii gabar yaroo soomaaliya oo iyadana sidaa la yeelay ayaa taalla gaalkacyo laftigeedana gabar kalea la la'yaha la yidhi shalayna waa ogeedeen gabdhihii ayagoo jidka xaaqaya la xasuuqay marka dumarkii waxay leeyihiin raggii waa waashaye maxaa talaa war waxaa falkaa samaynaya rag maahana waa dugaage odayaasha gaalkacyood waxay yidhaahdeen maanta kadib ninkii gabar kufsada qabiil loogama xaajoog karo waa in shareecada islaamka la horgeeyaa mariyo lana joogtaa warnimayow gabyaa ciraaqiyaa hadda koor markuu arkay dadkiisiyo sidii la raba laga yeelayo wuxuu yidhi maanta waxaa ceeb igu filan inaan ahay ciraaqi marka soomaali intii wax garata maanta waxaa ceeb igu filan inuu soomaali yahay war waxaa la yidhi dulmigu aadanaha waa dabraa waana dumiyaa dabadeedna waa dooriyaa duulkii laasima waxaa la yidhi dad yahow xumaha aad daawataan dunuubtaan laga hor tegin dib baad uga qoomamay dad yahow qumbula duriyow naqdaa waxaa kaloo la yidhi dad ilaahay caasiyey gubbihii ku dhici lahaa wuu ina dul yaallaa warnimiyow daaleyday dhagansada daddaar maylinka fadaylaankii dubishayla goori derbigaase gaasiyeyka aragaay madilidoohay ana dariishada ka fiirihay dilowjey dangmaning ee anti dareen lahow kaha yee arsidaa ma isi dhaantinoo sidaan tale ma ayne war waa ognahayo dulmigu u weynoo lagaa geli waa sagaarola'aanta war qandaraaska sagaarada qadar baa qaadatay yuu ku eedayaa war madaxweynaha soomaaliya wey waxa qadar aadi shalayna masaruu ka yimid daraadna jabuuti iyo bujumburu ka yimid tii ka horraysana cadisaabuu ka yimid waagii xasan shiikhna madaxweynuhu wuxuu dhihi jiray safar iyo diyaarad raac badana ninkaan jid xidhan badana bulshada maxaa loo xanibaya aryaanaha madaxweynuhu orod badana ma siiblaqaad sidaa xatukoralankoheesaw mayarey antas uroori xaggaas uroori odigaan maxaa ibtiiladaasay maxay ahayd odigaanito idiislee ma aamino odigaanle idiislee ma aamino ee odigaanle reerkiis ma aamino
war anuu hees kalaan maqli jiray sii hagoogane soo hagoogane haruun maran side hawli kama hadhin habaarna u dheer horta madaxweynuhu orod badana intuu u socdaa dunida waa la aadayaa haddiidan noo gashee maxaa dood uga qabtiin daraad maysheentihe war nin cabdicasiis daraad la yidhahdo waxau yidhi cirifka magaalada adoo jooga haddii musqusha inta kaa buuxsanto boosneerka qoda aad maagto askari ku ag taaganaad arkee cirifka kale ee magaalada adoo jooga haddii hal jingid aad guriga saara maagtana askari ku ag taaganaad arkee cid u soo sheegtana ma taqaanid marka waxaan la yaabanahay dadka saldhigga agtiisa lagu dilaayo sababtay ciidanku u arki waayeen waray dadkan dheeftu waa u xisaabsan tahay laakiin dhib iyo dhiig uma xisaabsana war nin askari ah waxaa la yidhi askari qarnaataa naga hor leexe askari qaramaahii calooshushaqaysta ahay uu yidhi runtiisu howaalmeel bayaali hungurijeeya leere
anugu ayaabana an oo badda halkoo malaa oo weyn ka soo baxsadoo madax soo saarti oo wasiirka maaliyadda beelay war imaaday markaas maxsada imika seesi idinka malaaga aad soo bays canshuurtiis waa lagaa rabaa mar labaad maxsaleeya mataqaana idinka inta jeesa kulaan sawiran kulagala mashaqada horta ii saaran markooy ana boqolkiina culayskasa madax ii saaran horta beyle guri weynow hargeysa ka dhisaa haalayo muka macanshuurtan masaakiinta laga qaadaa laga dhisaa mase meel kale wax ka soo galeen odaga war maanta waxaa la yidhi diyaaradaha indiya waxay duqeeyeen baakistaan marka baakistaan indiya kama adkayne maxalqaaciddaa u jebisay wariyo annagaba kenya nagama adkaya shabaabaa noo jebiyey aryaadaha ununkuba gabdhaha ma qufsan jirina sharci la'aantaa noo geysa intaa ana waxa mar ma jooga lahayn marka jidaan u maran waay yaa aro aniga waxa mar ma joogi lahayn duurkaya iskaaga laabalaha shabaqay iyo garuunkayaan galabka saarala ee shabaabaa ii diiday war lankoata ka hormay eray ini janoofidka iyo tabaroo ii diidi ana naftay beera isku farada lahay shabaaba uruuga warnimada hadda ka hor odaya waxaa laga soo sheegay naar ma galeena geeriyaa u nuglaysay warnimayo mucaaradkii muxaafidkuba waxay facebookga wareejinayaan labadii odayaa isku dhacay ee ma runa mase waa been horta weji buug warkiisu qabasho ma leh laakiin waxaan la yaabanahay rag waaweyn oo madaxaa warka qoraya walley ka jire walaagii la sheega walley ka jire walley ka jire war waxaan la yaabanahay cabdishakuur oo ahaa ragga madaxweynaha ku dhowdhow iyo mahad salaad oo ahaa ragga mucaaradka ku dhowdhow hadda labadii oday qoraalada ku kale taageerayaan war heedhe khilaaf iyo been iyo waraad jeceshihiine waxaan anigu idin leeyahay waxay daawo dhalataa daacadii wax qabataa daandaansi iyo kibir dayaxoodu dhacayaa duullaan la qaadiyo dakanadu idlaataa damac la xakameeyaa dulmi laga adkaadaa dulli laga xoroobaa nabad loo diyaar yahay dadku wada ilaashado marka door la siiyo sharta laga duraantee allow daacad adeegta daacad weligaana ma diidna rabbiyow daacad adeegda allow dulmiga naga suuli waryaada shirka amnigoo la sheegaya maxaa ka soo baxay
war saas maahana waa la daba jawaabi ku dhahana been ha ka sheegin war n waa la baarayeeya ereena inka been sheegteen dadka waryaa falalka ammaandarada way cambaareeyeen dilalkii ugu dambeeyey bay ka tacsiyeeyeen waryaa taliyaha boolisku wuxuu yidhi tillaabaan ka qaadayna war aniga wasiirka canshuur rabaa iyaad iga tagaani dhe waryaa war taliyaha booliska buruufta dhexdeeda uu tallaabo u qaadaa miya waryaadaha madaxweynaha fahadaa qadar uga horreeyo oo amniga sugaaya ma la qaraabtay
meel madow ka baxe
waa hagaag dhegaystayaal aad ayuu mahadsan yahay xubinta kalabaan barnaamijka falaqaynta ayuu u dambeysay waxaanan ku dhaafayaa mid ka mid a kaalmaha sugaanta barnaamijka anigoo mahad ayaan la socodsiinaya sharmaako ayaa farsameynayay tan iyo intaan barnaamij caynkan oo kale ku kulmi doono waxaan idinku leenahay sidaas iyo nabadgelyo